إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka iyo xalay dagaalo culus u qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose qaraxyo khasaaro sababay ayaa magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakatu shabaab mujaahidiin iyo kuwa etoobiya ayaa ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay arrin mucjiso ah oo walaac gelisay dadka ayaa ka taagan qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee dhulka n f d ayaa si adag uga soo horjeestay shir ay dowladda kenya sheegtay inay u qabatay dadka xoolaha dhaqda ee ku nool dhulkaas askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose dadka caraysan dil cunug yar loogu geystay dalka kenya ayaa dab qabadsiyay tiro guryo ah maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ku wareejiyey tobanaan askari oo ka mid ah ciidamadii ay ku qabteen dagaalkii raskamboni intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan haatanna uu diyaar garoobah isagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaan idiin soo gudbin qodobada warka duhur dhegaystayaal waxaa naga xasuusinah in barnaamijka dhuuxa waraysyada lagu soo biiriyey xubin cusub oo la yidhaahdo faa'iidada iyo caafimaadka maadaama ay xubintii hore dhammaatay taasoo boqol qayb ka koobneed xubintan oo xoogga saari doonto allah iidankii nafaqada iyo cunooyinka waxaa soo jeedin doona doctor maslax xalqada koowaad caawa ay la kowsan doontaa barnaamijka insha allah waa duhurnimo sabti ah taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha jumaadu thaani sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afariyo tobanka bisha diseembar sanada laba kun afariyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan war degdeg ah oo hadda kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah elfurqaan ayaa sheegaya in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa jira khasaaroon isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka iyo xalay dagaalo culus u qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose qaraxyo khasaaro sabe ayaa magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo kuwa etoobiya ayaa ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay wararkaas waxaa isku soo duway oo la diyaar ah haashim cabdinaasir qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa ciidamada maamulka jubbaland xalal ugala eegtay gudaha magaalada kismaayo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada kismaayo waxay laba qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland waxaana qaraxyadaas ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari kuwaas oo la sheegayo in laba ka mid ah uu dhaawacoodu garaab yahay dhanka gobolka gadana xalal rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin gudaha degmada baardheere welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxay dagaal toosa ku qaadeen xero askarta shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xero askarta shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin degmada buulomareer dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada bardaale arrin mucjiso ah oo walaac gelisay dadka ayaa ka taagan qaybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya tafasiil ku aadan warkaas waxaa si amba qaadaya mubaarak cumar deegaankan oo lagu magacaabo yaqdhurey oo hoostaga degmada qallaaf ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegaya dhacdo ugub ku ah dhagaha dadka taas oo ah in guuryaha uu dabka iska qabsanayo tooryana dadka loola dhacayo iyadoo aan la arkayn cidda falka geysanaysa arrintan mucjisada ah oo walaaca gelisay dadka ayaa hadalhayn badan dhalisay iyadoona bulshada qaarkood ay isaga barakaceen guryihii ay ka degnaayeen deegaankan mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhacdadan la yaabka leh ay haysataa iyo sida ay wax u dhacayaan arrinna la yaab le baa ka dhacay degmada qalaaf ee qaballo yaroo hoos yimaada oo jaaq dhowr la yidhaahda dab urayo ciddii daartay aan la arkaynin ruuryo dadka shacabka iskaga socoto dhibaatooyin badan baa halkaa iyo halkan ka jira walaale wallaahi runtii lama garanayo cidda qabadsiinayso een, dadkaasi een, guryaha een, lamana arkayo tuuryada waxa kugu soo tuuraya yacnaha ay kugu dhufanaya een, tuuryo kugu iskaga kaa dhacayso maad arkaysaa wax soo tuurayana aad arkaynin dab sidoo kale een, guryaha qabsanaya oo dee wax sanqar ahaana marka hore intuu bixiyo een, sida yacnaha xabad dhacaysoo kale firirig intay dhacdo guriga ku dhacayso hur- ee, ololkunbad markaa la kulmaysaa wuxuu kaloo tilmaamay isagoo sii hadlayey in dabkan uu markiisii hore soo bilowday maalin cad balse hadda uu mararka qaar habeenkii kacayo tanina ay keentay in dadka ay isaga barakacaan guryahooda oo ay banaamaanka seexdaan walaalo horta arrintan een, saddex isbuuc bay socotay markii hore ay bilaabanaysay dharaarnimay ahayd habeenkii oo dhan iska nabad buu arliga iska ahaa Een, halka saac ee, labada saac ee subaxnimo een, iyo ilaa iyo kow iyo tobanka intaa inta udhexaysa unbuu waxaan soconayay habeenkii baa la iska nabadgelayay Een, laakiin maalmaha dambe een, s- hadda een, laba maalmood hadda een, laba habeenoo hadda ah een, habeen iyo maalin buu u socdaa dabka si kastaba ha ahaatee arrintan mucjisada ah ee ka taagan dhulka soomaali galbeed ayaan la ogeyn cidda ka dambeysa balse bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa muddooyinkii dambe wajahaya dhibaatooyin kala duwan iyadoona xabashada loo sababeynayo arrintan kuwaas oo doonaya inay la wareegaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda bulshada ku dhaqan gobolka wajeera dhulka n f d ayaa si adag uga soo horjeestay shir ay dowladda kenya sheegtay inay u qabatay dadka xoolaha dhaqda ee ku nool dhulkaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaara cabdulkhaaliq macalin cabdiweli shirkan oo maalin ka hor ay dowladda kenya qabatay ayaa waxa ay ku sheegtay inay kaga hadlayso caqabadaha ka haysto xoolo dhaqatada balse ay dadku sheegeen in wax xoolo dhaqato ah aysan halkaasi isugu imaan oo ay kenya isugu geysay siyaasiyiin iyada taabacsan waxa ay tilmaameen in wax faa'iido uga jirta xoolo dhaqatada aan looga hadlin kulankaas uuna yahay mid dhicisoobay oo aan wax natiijo ah kasoo bixin waxa ay sheegeen in horey loogu soo tashaday xoolo dhaqatada shirkana lagu doonayo in iyaga lagu dhaco xoolahooda waxaana ay si adag uga soo horjeesteen shirkan oo ay dowladda kenya wado waa kuwan qaar ka mid ah iyaga oo warbaahinta u sheegaya in uu shirkaasi wax kamijiraan uu yahay waxaa ka qaldanaa dadkii xoolodhaqatada ahaa meesha waxaa iskugu imaaday siyaasiyiin meesha bombaasana ma aho nairobina ma aho eh, rift valley ma aho meesha waa xoolodhaqato sidii siyaasiyiintii ay ku hadli jireen yaa ku hadlayeen ma ogihi anaga shala waxaan u arkay anaga wax xoolo dantooda lasoo hadal qaaday yaan una arkayn annaga haddaan ahana dadka xoolodhaqatada eh yaa xoolaha baahidooda sheegay arigu jirruu ku dhammaanayaa geelu jirruu ku dhammaanayaa loodaa waa dhammaanaysaa wax baahidoo ka hadlay ma jiraan abaar baa hadda taagan si loo- eh, biyihii u baahan yihiin kayd caws bu u baahan yihiin nafaqay u baahan yihiin yaa ka hadlay cidna kama hadlin dad aanba heshiis ahayn macaal gabanahoodii heshiis maaha anaa ka mid a odayaashii magaalada magacayna waa laga tiri waxa looga tiri oo sababna ma sheegi karna wixii meesha isku yimaada waa siyaasi oon weli aan israbin dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda kenya ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay cabasho badan kasoo yeeraysay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyadoona ay markii ugu dambeysay ay cabanayeen dad ganacsato ah oo halkaasi loogu qaado canshuur xaddhaaf ah askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose cali aadan ayaa warkaas la diyaara askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee walaayadaasi askartan ayaa kasoo goosatay ciidamada maamulka la baxay jubbaland ee ku sugan deegaanka janaahi cabdalle ayaa waxay la soo goosteen hubkii ay wateen oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan mujaahidiinta iyagoona hore usoo qaatay hubkii ay wateen mahad cabdibashiir waxa uu ka mid yahay askarta kasoo goosatay maamulka jubbaland bismillaahi raxmaan raxiim magaca waxaa la yidhaahaa mahad cabdibashiir baa la dhahaa waxaan ka imid magaalada kismaayo meesha ku imid afar bilood baan tabar ku jiray kadib saa tabarkina looga soo saaray ee hubkiina la siiyo xagana baan uga soo kaxay islaamigaan soo kaxnay marka tababarka xageed ku qaadateen magaalada kismaayo ku qaadanay tababarka markaa kasoo baxay shaqaba ma qabaninba socodkiiba halkan baan kusoo galay ciidamaha birta dheer baan ugu jiray calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay in aad iyo aad baan laysoo dhoweeyey marka waxaan leehay kolley waxaan ahaa ciidamada jubbaland baan nalo muddaan afar bilood oo dhibbogo ku jirnay dhibowgii markaan kasoo baxnayna ilaa iyo waxaa nala soo qaaday meesha la dhaho jana cabdalle annagoona xerada jana cabdalle aanaan soo gaarin baan anagu dib hawdkii dhexdeeda kaga soo kaga dhaxadhnay oo soo xagganu soo dhaqaaqnay marka intaan meesha ku jireen dhiboo ku jirayba siiftanka aan ku bixi lahaa waan waan raadinayey anoo dhibooga ku jirna siiftan aan ku baxa waan waaye ayaan go-aan ku qaatay afartii biloodna sidii baan ku joogay oon dhibowgii kaga soo baxay dhibowgii markaan kasoo baxayna anuuna dee meeshii la igu talagalay oo la idejinaya xeradii la idejinaya anuuna soo gaadhin baan kasoo tegay askartan ayaa waxay ka sheekeeyeen muddada ay ka mid ahayeen ciidamada maamulka la baxay jubbaland iyagoona sheegay inaysan wanaagsan usoo dhoweysay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mana aha markii ugu horreysay oo maamulka la baxay jubbaland ay askar ka soo goosato dadka caraysan dil cunug yar loo geystay dalka kenya ayaa dab qabasay tiro guryo ah faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaray cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in deegaan ka tirsan ismaamulka siaya ee gudaha dalkaasi lagu dilay cunug yar oo toddoba jir ah kadib markii falkan dilka ah lagula kacay cunuga yar ayaa waxaa dadka caraysan dilka loo geystay wiilkan waxay dab qabadsiiyeen tiro guryo ah oo ku yaala ismaamulka uu falkan ka dhacay booliska kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ayna saxaafadda la wadaagi doonaan wixii ka soo baxa waxay intaasi ku dareen in meedka wiilka yar laga helay meel keen ah hal maalin kadib markii ay waalidiintiisu sheegeen inay waayeen ubadkooda calaamado muujinaya in ceejo lagu dilay wiilka yar ayay boolis ku sheegeen inay ku arkeen jirkiisa ayna baaritaano ku wadaan dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika waxaa marba marka xigta kusoo badanaya falalka layaabka ku reebay bulshada muddooyinkii tegay guud ahaan dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimada u ah ee nairobi ayaa laga soo tabiyey falal guracan oo ay ku dhinteen gabdho soomaaliyeed xukuumadda uu hogaamiyo william ruuto ayaana waxba ka qaban oo u taagweysay inay xakamayso falalka amni darrada ee faraha kasii baxay warkaan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga el furqaan maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ku wareejiyey tobanaan askari oo ka mid ahaa ciidamadii ay ku qabteen dagaalkii raskamboni faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara farxaan cali
ku dhowaad boqol askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo lagu qabtay dagaalkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo ka dhacay raskamboni ayaa dib loogu wareejiyey dowladda federaalka wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka maamulka la baxay jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ciidamadan markii ay wareejinayeen wuxuu sheegay in wax weliba oo dhacay ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka
dagaalkaasi arbacadiiba soo gebagaboobey dhallinyaradani waa dhallinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsanin dhallinyaro soomaliyeed inaan maxaabiis ku tilmaanno kuma faraxsanin dhallinyaro soomaaliyeed in la laayo waxaad moodaa dowladdii soomaaliya inay ka mashquushay dagaalkii la rabay in lala galo shabaab oo xoogga la geliyo maxaa keenay halkan inay ka dhacdo waxaa keenay musiibo iyo mushkilad dowladda soomaaliya ay la rabtay jubbaland inay ku khalkhalgeliso nidaamkeeda ay ku burburiso ay ku dumiso taliyaha qaybta boqol afartan iyo saddexaad ee ciidamada dowladda federaalk oo fadhigoodu yahay magaalada kismaayo ayaa la wareegay ciidamadan wuxuuna sheegay in howshiisu aanay ahayn inuu siyaasad ka hadlo una yimid raaskamboni inuu la wareego ciidamada maxaabiista ah waan ku faraxsanay marka inaan idiin imaado oona idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u bogodhay oo caafimaad ha siiyo biidnillaahi alkariim caawa waxaa ku hoyan doontiin xeryihii laydinka soo qaaday muhiimmaddayduna intaa keliya waay siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhiimmaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxo haysanin inaan anoo kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxaa weeye aad ku dhibaatootaan oo biyo ku weydaan oo nololad ku weydaan diyaaraddu way soo degaysaa falayd ka horreeya waa kacay soddon iyo saddex buu qaaday idinkana konton baa tihiin maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale uu maamulkan diyaarad ka saaray kismaayo ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk ee ku dhaawacmay dagaalkii raskamboni kuwaasoo la geeyey muqdisho
warkii dhegaystayaal duhurnimadan sabtida aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan way nagayntaa